markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa saaka lagu dilay mid ka mida imaamyada halkaasi imaam masaajid ku yaala degmada wadajir ayaa lagu dilay dilkan ayaa waxaa bulshada deegaanka ay aad uga argagaxeen waxaana dilkaasi ka baxsada goobta markii ay geysteen kooxihii falka dilka ah sameeyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray allaha u naxariistee sheekh mukhtaar sheekh cabdi oo ahaa wadaad caan ah oo si weyn looga yaqaanay degmada wadajir islamarkaana in ka badan labaatan sano imaam ka ahaa masjidka maqaamu ibraahim ayaa saakay salaada subax kadib lagu dilay degmada wadajir ee gobolka banaadir sheekh mukhtaar ayaa intii aan la dilin ka hor waxa uu jameecadii ku xirnayd masaajidkiisa tujiyey salaada subax kadibna waxa uu soo aaday gurigiisa oo aan masaajidka ka fogeyn waxaana intii aanu soo gaarin guriga waddada u galay ka koobaysan bistoolado oo tiradooda lagu sheegay ilaa saddex ruux kuwaasoo halkaasi sheeqa ku toogtay goobjoogo ka mid ahaa dadka deegaanka ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto waxaa xaafadda lagu dilay sheekh mukhtaar sheekh cabdi oo ka mid ahaa culamaa udiinka soomaaliyeed kuwooda ugu caansan degmada wadajir gobolka banaadir imaamka waxaa la toogtay markii uu tujiyey salaada subax kadib kooxo hubeysan oo bistoolado ku hubeysan oo ilaa iyo saddex ruux ka kooban ayaa imaamka toogtay kadibna way isaga baxsadeen goobtii ay dilka ku geysteen imaamka in muddo ah waxa uu markaasi imaamka ahaa masaajidka lagu magacaabo maqaamu ibraahim oo ku yaala degmada wadajir dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waana imaam si weyn looga yaqaano guud ahaanba degmadan runtii aad ayaan uga naxnay geeridiisa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadweyne kala duwan ayaa markaasi kadib isugu soo baxay halka lagu dilay imaamka sidoo kale ma jirin cid ka tirsan laamaha ammaanka oo goobta soo gaartay hase yeeshee dadka deegaanka oo isku tagay ayaa markii dambe meydkiisa ka qaaday imaamka goobta sheekh mukhtaar sheekh cabdi ayaa meydkiisa loo qaaday deegaanka daafeed ee hoos tagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose halkaasuu deegaan ahaan ka soo jeeday sheekha dhacdadan ayaa argagax iyo naxdinba ku abuurtay dadkii ku xirnaa masaajidka maqaamu ibraahim ee uu shiiqu imaamka ka ahaa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan degmada wadajir dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya oo aan xiriir la samaynay si aan wax uga weydiino falka la xiriira dilka ayay inoo suurogeli weysay inaannu qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho